Tobabarkan ayaa waliba lan furayaa lixdan sarkaal oo ku tirsan ciidanka booliska maamulka Somaliland. Tobabarkan ayaa waliba qayb ku ah barnaamijka kobcinta adeegsiga tiknoolajiyada oo ay hirgeliyay Wasaaradda Isgaarsiinta, kaasoo ujeedkiisa sidii kor loogu qaadi lahaa adeegsiga iyo ka faa'iidaysiga tiknoolajiyada. Tobabarkan ayaa muddo hal bil ah ku dareeri doona xarunta hal-abuurka USAONA. Tobabarkan isna gadi doona kii saddexaad oo lanqabado booliska. Ugu horreyntii, waliba tobabarkan ku hadlaya hoggaanka tobabarka ciidanka booliska maamulka Somaliland, Sare Guud Cabdi Axmed Tiira, walibana wuxuu ku hadlay muhiimadda tobabarkan u siinaya ciidanka booliska.
saaka waan ii farxad inaan aan ka qayb galo furitaanka xafladan aadka u quruxda badan ee ciidamada lagu barayo tiknolojiyadda waxaa weeyaan farxaddaasi waa farxad aada iyo aada iyo aada aniga qiima iigu leh waayo adduunku wuxuu u guuriyey tiknolojiyaddii ciidamaduna hadday tiknolojiyadda dee wax ku hagaan waxay horumarin karaan dalka oo dhan halkan waxaan leeyahay guul bay inoo tahay keliya waxa weeyaanuun inaynu ka faa'iidaysano oo aynu ku shaqayno oo aynu ummaddeennana ugu shaqayno ta kale waxa weeyaan markaynu halkan wax ku baranno waa inaynu ummaddii ku celinaa oo qarankii ugu shaqaynaa oo aynu yacni dee noqonnaa ummad horu martay sidaa ay agaasima suleekh sheegtay
agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada maamulka somalilan mudane yuusuf warsame xasan oo si rasmi ah usa anfuri tobabarka ya sheegay inay tobabarkan walbadan usa kordhii doonaa saraakiila lanfuri aqoontiyo
xaruntani waxay u asaasan tahay saddex qaybood waa qayb tababara ah oo ay bixiso tababarada qaybaheeda kala duwan iyo qayb hal abuurah oo ay muxuu ahaay dhalinyarada ka taageerto wixii hal abuur la yimaada wixii ay maalgelin u hesho iyo wixii ay u hesho ciddii ay u hesho muxuu ahaay taalobixin iyo waxyaabaha la midka ah inay hal abuur ciddii la timaado dhalinyarada taageerto waxaa kaloo qeybkaa inay qeybaha kala duwan ee bulshada tababar u qabato sidii ay sheegtay agaasimo sulaakha oo ah qeybaha kala duwan ee laamaha dowladda iyo ciidanka qaranka iyo ardayda jaamacadaha iyo dhammaanba cid kastaoo danaynaysa inay qayb ka noqoto tiknolojiyadda tiknolojiyadda annagoo runtii qaranka mas-uuliga ah oo waajibaad naga saaran yahay in isbedelka dhacaya aanu qayb ka noqono waxaanu jecel lahay inay qaybta koowaad markasta ka noqdaan ciidamada qaranku